warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah qiimaha shidaalka ee dalkoo dhan oo kordhay waaxda d c i oo beenisay inay jiraan saraakiil shaqada laga eriyey iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ah oo ka qaybgeli doona shirka golaha markaasi ay ku dhan yihiin qaramada midoobe kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiisa taariikhdu waa shan iyo tobanka bisha sagaalaad ee sebteembar sanada labada kun labaatan iyo labada intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan warkaydin kugu hayno kuwa iyo kuwo kaleoo faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa sare usii kacay qiimaha lagu iibinaya noocyada kala duwan ee shidaalka ee gudaha dalka tani ayaa timid kadib markii dowladda dhexe ee meesha ka saartay miisaaniyada ay ku kabaysay maareynta adeegyada tamarta iyo shidaalka ismaamulka nairobi halkiila tira ee batroolka ayaa lagu kala iibsanayaa lacag dhan boqol toddobaatan iyo sagaal dhibic soddon shilin iyadoo markaasi horey qiimihu uu ahaa boqol konton iyo sagaal dhibic toban iyo laba shilin marka la eega dib u eegistii ugu dambeysay ee la sameeyey maamulka maareeya adeegyada tamarta iyo batroolka dalka ee ibra ayaa sheegaya in laga bilaabo maanta halkii litir ee naaftada lagu iibin doono boqol lixdan iyo shan shilin inkastoo horey uu ahaa boqol iyo afartan sidoo kale halkii litir ee nooca ee shidaalka ee loo yaqaano korasiinka ayay gaadiidleyda ku heli doonaan boqol afartan iyo toddoba dhibic sagaashan iyo afar shilin waxaan horey la iibinayay lacag dhan boqol labaatan iyo toddoba dhibic sagaashan iyo afar shilin talaadadii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka weli ruto uu shaaciyey in dowladda dhexe aynan miisaaniyad ku kabi karin waaxda maadaama taasi aynan suuragal ahayn marka la eego howlaha maaliyadeed ah ee dowladda horyaal waaxda dambi baarista dalka d c i da ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay inay jiraan toddoba sarkaal ah oo lagu qasbay in ay iscasilaan waxay sheegtay inay waxba kama jiraan yihiin warar arrintan ku saabsan oo lagu faafiyey baraha bulshada d c i-da ayaa caddaysay in saraakiisha ay iskood markaasi shaqada uga tageen iyadoo aynan jirin cid markaasi qasabtay qoraalka waaxda d c i-da waxaa ku cadda in howlwadeenada ay iscasileen taariikhyo kala duwan bishii hore si ay markaasi dana u qaas ah u guda galaan gurmud biyo dhaamin ah oo ay horkacayaan culummada iyo ganacsatada xeryaha qaxootiga dhadhaab ah ayaa loo sameeyey dad markaasi kasoo qaxay abaarta soomaaliya oo dhowaan soo gaaray dhadhaab maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan faahfaahinaya biyo waa la isgaarsiiyey biyo waa waxaan la gaaray bolooyinka saddex boloo isku imaatay saddexda boloona biyo baa la gaarsiiyey oo ilaahay uga boodi baan noo keennay waxaa biyodhaamin loo sameeyey qaxootiga cusub ee dhowaan soo gaaray xeryaha kuwaasoo ku nool duleedka xerada qaxootiga ee ifo waxaana isku xilqaamay biyodhaaminta dadkan tabaalaysan culimmada ganacsatada iyo bulshada xerada qaxootiga ee ifo shacabka biyodhaaminta loo sameeyey ayaana soo dhoweeyey gargaarka la gaarsiiyey dadka walaalahayna oo biyaha noo keenay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin mahad baan uga haynaa macallimiintayn sharafta badanna mahad baan uga haynaa waa u baahneen waa u dhibaataysaneen intaah bilood aan biila'aan ahayn oo tubadodow aan ku soo tuugayni alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maanta farxad baan joognaa ilaaha baan ku mahadinaynaa wixii noo keenay aan ku mahadinaynaa marka biyaha waa u baahannahay waana saacidayseen qaar allaha idin sii biyaha aad iyo aada ugu baahannahay waxaan codsanaynaa biyaha masquul masqusho biyaha aan u baahannahay aan ugu baahannahay haddi kadib waa ina hooyinka nala siiya waa ina biyaha nala siiya waa ina nala siiya masquulooyinka waa ina raashinka aan ka codsanoo nala siiya waxaan u baahannahay nala siiya aad iyo aadaad biyo rafaad ugu qobnay aad iyo aadaad qoon noo hayay biyo bahalnay alxamdulilaah walaalaha shalay noo imaadeen biya noo keeneen ilaahay kuron yahay maanta jirgaamo oo lix boqol iyo wax la jarbajuuya noo buuyey booyaduu biyana noo keennay ilaahay kuron haddina maxaan ka rabna walaalahan roobaa noogu imaaday in bacyaalna noo keeno guryaalkii dhara noo saaran in haddina guryaalka bacyaalna noo keenaan rabnaa culimmada wadda caawinta qaxootiga cusub oo aan haysanin biyo raashin hoy iyo dhammaan adeegyada as-aasiga ayaa faahfaahiyay dadaalkooda waxayna bulshada ku booriyeen inay iscaawiyaan maasha allah shalay baan meesha nimid baaq baan u dirnay islaamka waa laga soo jawaabay saddex booyadoodoo biyaa oo maanta tii u horreysay aan keennay ayaan helnay raashin laftiisa waan rajaynaynaa maasha allah waa maanta dadki waad u jeedaan shalay oon bay u baaba'ayeen maanta biyay ka dhargeen waana insha allah inay socotaan rajaynaynaa baaqa aan dirray shalay iyo kan maanta dirayno muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa meelay joogaanba war dad oonu baabi'iya gaajaa jooga iyo sila waad u jeedaan dadku say biyaha isugu laynayaan dadkan ha loo soo jawaabo baaraka allahu fiikum allah idin barakeeyo sidii dadka ay u jawaabeen uga soo jawaabeen ha ku daydeen dadka kale wanaagga waa la iskaga daydaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajruhu ajru man camila biha waxaan leenahay walaalayaalow baaq dheer iyo ku gaaban labadaba dadkani waa dad baahan waa dad xataa biyihii isku laynaya saad u jeeda baarudow oo biyihii baa deeqila booyadaasaa toban kun oo liter baa ku jirta kuma filla saddex booyadood baan helay insha allah berrina way keenaysaa marka waxaan leenahay baaqa ha laga soo jawaaba allah idin barakeeya allah idin afdiya khayr allah aad iyo aad ayaan u faraxsannahay maanta sababtoo waxay tahay maanta dad badan oo dhibaataysan oo dadkii soo barakacay oo cusbaa oo qaxootiga ahaa qaxooti korkiis deganaa gaar ahaan efo runtii dad muxsiniinee walaala ayaa u soo gurmaday waa arrin aad iyo aad loogu farxo qoysas badan oo dhibaataysanaa tuba haysanin biyo haysanin musqulo haysanin oo rafaadsanaa oo bannaanka daadsanaa ayaa maanta waxaa u soo gurmaday dad walaalo soomaaliyeed ah oo muxsiniin ah islaamnimo oo maaragtay ugu soo gurmadeen marka waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo waxaa weeyaan waa hadal meeshan uma baahna meeshan waxay u baahan tahay wax ka qabad iyo ficil ay u baahan tahay dhammaan walaalaha muslimiinta meel walba aad joogtaan oo codkeenna aad maqlaysaan oo meel walba aad joogtaan waxaan idin soo jeedinaynaa dadkan ha loo soo gurmudo oo dadkan ha la soo caawiyo oo dadkan maarata wax la soo gaarsiiyo maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa u ambabaxay dalka maraykanka halkaasi oo ay kaga qaybgeli doonaan meertada toddobaatan iyo toddobaada ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe madaxweynaha ayaa xalay sii maray magaalada adhis ababa si uu markaasi ugu gudbo dalka maraykanka waxa uu nala kulmay wasiirka maaliyadda ee etoobiya meertadan oo soconaysa inta udhexaysa toban iyo saddexda ilaa iyo labaatan iyo toddobada bishan ayaa lagaga arinsanayaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darada horumarinta waxbarashada shaqaabuurka dhalinyarada xal u helidda masiibooyinka dabiiciga ah iyo xaquuqda dadka laga tira badan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxay hordhigayaan aragtida iyo qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee la xiriira la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada kuwaasi oo ay shacabka soomaaliyeed ah kala soo kulmeen dhibaatooyin xoogan haat la joogana xilligan laga gacansiin lahaa ee dowladda soomaaliyeed iyo inay markaasi dhibaatadaasi ka samata bixiso dadkeeda iyo guud ahaan gobolada soomaaliya madaxweynaha ayaa kulan markaasi ducaadiye la yeelan doona madaxda dalalka ka qaybgalaya meertadan hogaanka hay-adaha iyo ururada caalamiga ee ka qaybgalaya meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey si uu u adkeeyo doorka dalka soomaaliya uu ku leeyahay fagaarayaasha caalamka wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa markaasi kormeer shaqo ku tegay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir oo ka mid ah isbitaalada ay gacanta ku haysa dowladda ee sida lacag la-aanta ah ay uga markaasi adeega uga helaan dadka dadka nugul ee bulshada qeybta ka ah waxaana soo dhoweeyey maamulka sare ee isbitaalka wasiirka ayaa kormeeray qeybaha kala duwan ee isbitaalka banaadir sida qeybaha lagu daryeelo hoyooyinka iyo caruurta farmashiyaasha dabcan bukaan socodka qeybta matoorada iyo korontada xarunta warshadaha keliya dhaqista qeybta lagu koriya caruurta aan bila dhammaysan iyo qeybo kale oo markaasi muhiima wuxuuna u kurgalay qaabka ay u socdaan shaqooyinka maalinlaha ee isbitaalka u fidiyo bukaanada oo iskugu jiraan haween iyo caruur isagoo dhinaca kale warbixinka dhegeystay maamulka sare ee isbitaalka oo la wadaagay qaabka iyo howsha u socota iyo caqabadaha jira ee xalka u baahan wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya cali xaaji aadan oo markaasi kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa bogaadiyey shaqooyinka hufan ee ka socday isbitaalka wuxuuna dhinaca kale markaasi xusay inay xal u raadin doonaan culeysyada iyo baahiyaha isbitaalka ka jira dalka muddadii lasoo dhaafayba marba mar ka dambeeya numberka bukaanka uu qaban karo aaday usii kordhaysay agaasin fortuun waxay noo sheegtay hadda in sanadkii lixdan iyo shan kun bukaan ah in la qaabilo labadii saddexdii sano soo dhaafayna la qaabilay laba boqol iyo labaatan kun oo bukaan ah waxay noo sheegtay in hooyooyinka ku dhala meesha sanadkii eh, bishii ay gaarayaan toddoba boqol iyo konton ilaa sideed boqol iyo kont- ilaa sideed boqol oo hooyo inay ku dhalaan per month bishii inay ku dhalaan oo boqol iyo toban qiyaastii ka mid ah bil walba ay tahay c section ama qaliinka ay ku dhalaan inta kale oo qiyaastii todoba boqol lix boqol iyo konton qiyaastii bil walba inay caadi u dhalaan ayay noo sheegtay culaysyo badan oo istaalka een, haysta ayay noo sheegtay agaasin fortuun oo uu ka mid yahay istaalka running cost in uusan haysanin oo korontadii iyo maaragtay qarashaadkii istaalka eh, culaysyo ay ka jiraan oo aanan maaragtay la bixinin ay noo sheegtay taas oo aan xal u raadin doono hadduu ilaah yidhaahdo waxaan soo aragnay warehousekii weynaa ee maaragtay isbitaalka u lahaa ee dawada lagu keydinayay oo qaraxii ka dhacay istaalka agtiisa jeengadihi ay eh, maaragtay burbureen oo maaragtay haddeer istaalkii ee maaragtay warehouska qaybta kore meelaha qaar ay iska bannaan yihiin oo dayactir xoogan u baahan iyadoo hadda daawada dhex taalla ay dayacan tahay air conditionna ay haysanin maadaama uu s- hawada sare ka furan yahay roob haddii uu soo galana cil- dhibaato kale ay tahay isbitaalka waa isbitaalada referaalka ugu muhiimsan ayuu ku jiraa ee dowladda ay ku faanto eena maaragtay ee dadweynaha si bilaasha loogu daweeyo waxaan ku dadaali doonaa insha allahu tacaala in aan kor u qaadno kabasitigiisina aan soo celino intii kabasitigiis ahaydna aan uh, sare ugu sii qaadno ayaan ku dadaali doonaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan aada u ammaanayaa in agaasinka eh, wanaagsan ee istaalka ay ku maamushay agaasin fartuun iyo tiimkeeda Eh, waxaan aragnay bilicda wanaagsan ee istaalka lagu soo kordhiyey Eh, waxaan aragnay sida daahfurnaanta ee isla xisaabtanka ay ku jirto ay u maamusho waxaan ku bogaadinayaa eh, waxyaabihii wanaagsanaa ee istaalka ay kusoo kordhisay Eh, waxaan sidoo kale maaragtay een, ugu baaqayaa in dadaalkaas ay sii laba laabaan dowladaha armeniya iyo sidoo kale azerbaijaan ah ayaa markaasi lagu soo waramaya inay ku heshiiyeen xabadoojin lagu soo afjaraya colaada u dhexaysa dhowaan ayay ahayd markii isku soo dhaca ay soo cus eh, dabcan iskusoo waa isku dhaca uu uu soo cusboonaaday uuna dhex maray wadamadan lagu dilay boqol konton iyo shan sarkaal oo ka mid ah kuwa qalabka sida heshiiskan cusub ay gaareen dalalkan ayaa waxaa warbaahinta u xaqiijiyey xogayaha golaha ammaanka ee armeniya hase ahaatee dowladda azerbajaan ah ayaa markaasi weli dhankeeda ka hadlin is-afgaradka lasoo tabinayo